maalinta caalamiga ah ee afka hooyo waxay aqoonsan tahay in luqada badan ay ku horumarin karaan ka mid noqoshada yoolka horumarka waara ee diiradda la saarayo yunesko waxay rumaysan tahay in waxbarashadu iyadoo lagu salaynayo luqadda koowaad ama afka hooyo ay tahay in laga bilaabo sannadaha hore maadaama daryeelka caruurnimada hore waxbarashaduna ay tahay asaaska barashada u fiirsashada sanadkan waa baaq lagu yeerayo barayaasha iyo macalimiinta waalidiinta iyo qoysaska si kor loogu qaado ballanqaadkooda ku aadan waxbarashada luqadaha badan iyo ka mid noqoshada waxbarashada si loo horumariyo soo kabashada waxbarashada dalkani wuxuu sidoo kale gacan ka geystay tobanka sano ee caalamiga ah luqadaha asaliga ah ee qaramada midoobe laba kun saddex iyo labaatan laba kun soddon iyo labo oo unesco ay tahay wakaaladda hogaaminaysa islamarkaana dhigaysa luqado badan luqadaha xudunta dadka u ah horumarintooda maalinta caalamiga ah ee afka hooyo waxaa lagu dhawaaqay shirweynihii guud ee ururka qaramada midoobe ee waxbarashada sayniska iyo dhaqanka unesco bishii nofembar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii golaha guud ee qaramada midoobe wuxuu soo dhoweeyey ku dhawaaqista maalintaasi ee xalinta laba kun iyo labadii marka ay ahayd lix iyo tobankii maaj laba kun iyo toddobadii golaha guud ee qaramada midoobe qaraarkiisa ee islaash res islaash lixdan iyo kow islaash laba boqol lixdan iyo lix wuxuu ugu yeeray dowladaha xubnaha ka ah in ay dhiirigeliyaan ilaalinta dhammaan luqadaha ay adeegsadaan dadyowga adduunka isla qaraarkii golaha guud wuxuu ku dhawaaqay laba kun iyo sideedii inuu yahay sanadka caalamiga ah ee luqadaha si kor loogu qaado midnimada kala dubnaanta iyo fahamka caalamiga ah iyadoo loo marayo luqado badan iyo dhaqamo kala duwan loona magacaabay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka si ay ugu adeegto hay-adaha hogaaminaysa sanadka cabdiraxmaan roble nuur oo ka mid ah barayaasha wax ka dhiga iskuulka imaam shaafici ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay maalintan waxa ay ugu dhigan tahay bulshada soomaaliyeed waa maalin weyn oo bulshada soomaaliyeed lagu wacyigelinayo in ay ilaashadaan dhaqankooda hiddahooda iyo afkooda waana maalin ay dareemayaan dhammaan dhallinyarada iyo waxgaradka gobollada kala gedisan ee dalka waxay uga dhigan tahay iyaga oo markaasi rajaynaya in ay horumar gaarsiiyaan afkooda hooyo si ay ula jaanqaadaan waddamada caalamka oo iyagana aad ugu dadaala dhaqangelinta iyo faafinta luqadahooda kala duwan sanadkii kun sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii ayaa la qoray farsoomaaliga waana markii ugu horreysay oo uu soo baxo wargeys ku qoran farsoomaaliga balse haddaan taariikhda dib ugu laabanno kun sagaal boqol iyo labaatankii ayay ahayd markii lasoo bilaabay hindisaha qorista rasmiga ah ee af soomaaliga ugu dambeyn gudoomiyaha dilada waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe ahna waaye joog hore cabduqaadir maxamuud waasuga ayaa ka sheekeeyey marxaladaha uu soo maray afka hooyo maalinta afka hooyo la qoray kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii ayay ahayd maalintii lasoo gabagabeeyey qoraalka af soomaaliga waxaana lasoo bilaabay kun sagaal boqol iyo lixdankii sidii loo daraasay lahaa iyo sidii loo sameyn lahaa qoraalkiisa guddiyo badan uu soo maray dhib badan waa laga maray ugu dambeyntii toddobaatan iyo labadii waa lasoo howlgeliyey kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii waxaaloo waxaa la sameeyey dad badan oo aqoon-yahano ah ayaa gobol walba degmo walba iyo tuulo walba loo diray si ay uga qayb qaataan in la faafiyo qoraalka afka soomaaliga xaafadaha hanti wadaag marka lakala qaybiyo tusaale ahaan qayb qayb loo qaybiyo qayb walbaba dad dad ayaa loo diray oo dhalinyaro ilmo yar ah soo aruuriya kul dhammaantoodna waxaa la sii jiray shahaado ama bajeelo wax la yiraa oo yar aniga markii ugu horeysay tobatii afartii ayay ahayd markii ugu horeysay oo aan arko farta af soomaaliga oo qoraal ah oo ku qoran isla markiiba waxaa xigtay in lasoo saaro joornaal oo kasoo baxayo wasaaradda wasaaradda warfaafinta ee jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya wargeyskaas oo ay dadka aada iyo aada u akri jireen maanta waxaa jira wacyigelin isa soo taraysa oo ku saabsan in afafkaha ay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarka hubinta kala dubnaanta dhaqanka iyo wadahadalka dhaqamada kala duwan ee dhisidda bulshooyinka aqoonta loo dhan yahay